إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo saakay aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen qeybo ka mida magaalada muqdisho tiradadah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool ciidamada shisheeye ee atmis ayaa lagu qabtay qalab muhiim ah oo ay ka boobeen beeraleyda ku dhaqan gobolada ku xeeran magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa muujiyey meelaha ay ku fashilan tahay siyaasadda xasan sheikh iyo codsiga ay dowladda federaalka u dirtay shisheeyaha isagoo xusay inay isku dhex yaaceen wixii ka dambeeyey dagaalkii caws weyne qaar ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in maraykanka uu dambiyo dagaal ka geysanaya soomaaliya sakada xoolaha iyo wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ka qeybiysay degmooyin iyo deegaano wilaayadaas ka mid ah diyaarad milatari ayaa kusoo dhacday xarun ciidan oo ku taalla gudaha dalka ciraaq إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa koobiyo tobanka rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada waa maalinimo talaada ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda haanta dheer ee degmada dayniile halkaasi waxaa ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale isla magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta xalay waxay qarax la beegsadeen fariisin askarta dowladda federaalk ay kaga sugnaayeen xaafadda taleex ee degmada hodan ugu dambeynna howlgal qorsheysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada daynil ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey indhabuur tiradadah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool maxamed ciise ayaa soo jeedinaya shil geystay khasaare dhimasho dhaawac leh ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool shilkan oo ka dhashay gaari ayaa waxaa ku dhintay laba qofood halka ay ku dhaawacmeen saddex kale wuxuu si gaara shilkan kaga dhacay deegaanka wadaamago ee gobolka sool mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala deegaankaas ayaa ka warbixiyey dhaawacyada iyo meydadka loo keenay waxaa dhacay shil gaari baa ka dhacay duleedka magaalada wadaamago shilkaas oo ay ka dhasheen dhaawacyo iyo dhimashaba waxaa dhacay gaari ay saarnaayeen dad ayaa waxa oo ka yimid dhanka burco ayaa waxa uu si maqaadiira ugu dhacay agagaarka degmada wadaamago oo qiyaastii kaga beegan dhinaca meel qiyaastii kaga beegan dhinaca galbeed markaa tira ahaan cusbitaalka caynaba waxaa soo gaadhay dad dhimasho ah laba qof labadaa qof oo kale ah qof dumara iyo iyo nin labadaa qof ee meydka waxaa la geliyey talaagada meydka cusbitaalka caynaba maadaama ay dad ahaayeen meel kale kasoo safray inta dadkoodu ay u imanayaan waxaa kaloo jiray saddex qof oo cusbitaalka lasoo gaadhsiiyey oo iyaguna dhaawac ahaa gobolada waqooyi waxaa aada ugu badan shilalka gawaarida iyadoo aalaaba loo aaneeyo wadooyinka iyo darawalada oo si xawli ah u kaxeeya ciidamada shisheeye ee atmis ayaa lagu qabtay qalab muhiim ah oo ay ka boobeen beeraleyda ku dhaqan gobolada ku xeeran magaalada muqdisho waxaa faahfaahinaya maxamed amiin wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday dalka ay halkaasi geeyeen tuubooyin waaweyn oo ay kasoo boobeen dadka ku dhaqan gobolada ku xeeran caasimadda dadweynaha magaalada muqdisho ayaa mar qura ku baraarugay gawaari waaweyn oo nooca xamuulka qaado ah oo ay leeyihiin atmis oo sida tuubooyinka beeraha oo aadka u waaweyn islamarkaana loogu talagalay kanaalada beeraha tuubooyinka oo ahaa kuwo sanado badan ay ku nacfinayeen beeraleyda ayay soo saareen ciidamada shisheeye iyagoona laba u kala qaybiyey wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in qalabkan lagu qabtay askar ka mid ah saddexda kun ee askari ee la doonayo in bishan gudaheeda laga saaro dalka mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya dhacdadan birtaasaa u jeedaan baabuurkaa saaran dugaandhaysaa shal laga reebay birtaasaa ujeedaan weynan inta la agtahay waa kanaalka beeraha lagu waraabsho waana bir ciidamada ugandhayska meelaha baadiyaha beeraha dhex degan waxaa la soo baxay alxanay ku soo kala jareen laba gaariy ahaayeen mid haanta dheeraa lagu qabtay midkaana jeegoyntiga taleeca lagu qabtay saas u daldalanaya waxay arkeen intaan waa inta la arkay intaan la arkin konteynar ku soo qariyaana ka badan ee allihii kuri waa kanaal dhan birta intaas leeg waa bir waxaas ugu yaraan toddobaatan sano dhulka waa ku jirta haddana toddobaatan kale waa ku jiri kartaa iska daldal weynaan lahaa daldalasho weyne boobka ka dhanka ah hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ayaa ka mid a ahdaafta ay usoo duuleen dowladaha reer galbeedka iyo kuwa afrikaanka ee duulaanka ku jooga dalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa muujiyey meelaha ay ka fashilan tahay siyaasadda xasan sheikh iyo codsiga ay dowladda federaalka u dirtay shisheeyaha isagoo xusay inay isku dhex yaaceen wixii ka dambeeyay dagaalkii caws weyne mahad cubayd ayaa soo jeedinaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ahna ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha u qaabilsan xasan sheekh ayaa madal ka dhacday dhuusamareeb oo uu ka hadlayay ka sheegay fashilka dhinacyada kala duwan ka imaanaya ee heesta dowladda federaalka wuxuu marka hore ka hadlayay isku dhexyaacayo isqabqabsiga ka dhex jira saraakiisha iyo ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale saameynta ay ku reebtay dowladda federaalka askarta maalin weliba looga dilayo furimaha kala duwan ee ay dagaaladu ka socdaan wuxuu intaas ku daray in dhibaatada ka haysata furimaha dagaalka uu uga daran yahay khilaafka xarkaha goostay ee ka dhex jira mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kaasoo uu sheegay inuusan ahayn mid dhammaanaya dadku siyaasiyiin waa isku khilaafsan yihiin dowlad goboleedyo iyo dowlad federaalday tahay siyaasiyiin baarlamaan xukuumad madaxweyne dad kale kulli waa dadka khilaafka siyaasadda wuu jiraa mana lagugu kaadinayo khilaafka siyaasadda ishoosadka hoose saraakiisha isoo dagaalsan mid midkan uu boos ka rinti rabo midkas mid kale ku dhegan yahay waa lagu daala adkaysay rabtaa waa culays badan tahay dhaqaal la-aanaa kuu dhacaysa marka dhibka kaaga shidada ka imaanaysa forontiga iyo ciidanka iyo dhaawaca iyo lojistikada iyo militariga waxaa ka badan midda siyaasadda iyo ishaysadka iyo dadkan dagaalka ku wada jira iswada qabsanaya ka dhexaysaa ka daran dhanka kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo hadal qaaday arrinta bixitaanka ciidamada shisheeye ee atmis iyo codsiga ay dirsatay dowladda xasan sheekh oo ah in haatan kuwa baxaya dib loo dhigo muddo saddex bilood ah wuxuuna si cad u sheegay inay kol horeba ku fashilmeen dalabkan oo kale wuxuuna intaas sii raaciyey in dowladda federaalka oo aysan waxba u qabsoomin uu wakhtigu ku dhacay sidaasina looga diiday in laga aqbalo codsigeeda horta yuruha yuninka dowladda ugu badan oo lacagta ku bixisa ah amisom dowladdii horeaan heshiiska seexday oo dowladda waxay la kowsatay intaa ka warqabo iyadoo heshiiskii la gaaray in la fuliyo la rabo kheyrdhaanta had dowladdan ay hanalooha leeda halkaas ay salka ku haysaa waxaa lagu heshiiyana waxay ahayd amisomna in la siiyo hub macno leh oo ay dagaal macnana gasho dowladda soomaaliyeedna ciidan ay dhisato labadaasaa heshiiska asaas u ah bixitaanka nimankan ayadoo amisom hubkii la siinin dowladdiina aysan ciidankeedii dhamaystiraan haday dhisatay dhamaystiranin yaa xilligii heshiiska la fuliha yimid in la fuliya noqotay dowladdan waa galaangal badanay samaysay waa isku dayday waa waa laga dhegaysa waaye isagoo ka sii hadlaya arrimahan ayuu cabdiraxmaan sheegay in waxa loogu yeero beesha caalamku ay ku qanci waayeen sida ay wax u wadaan ciidamada shisheeye ee u jooga soomaaliya taasina ay keentay in la isku dayo in laga beddel qaato oo waddamada deriska la ah soomaaliya ciidamo ka socda dagaalka la soo geliyo hase ahaatee ay taasina fashilantay oo ay gadaal u degeen laakiin aniga markaa internationalku dadka aada ula xiriiraan markaa dhex gasho laguma qanacsana gudashada howlkarnimada amisom laguma qanacsana laguma qanacsana saddex toban afar toban sana hadda waxay joogaan sidii la rabay inay shaqo u wadin marka in laga fakero formula kale oon amisom intii la yaqaana ahayn haddii dowladaha taasaa keentay marka waxaan black looyanka loo bixi dowladaha deriska inay inay dagaalkii nala galaan ayagiina hadda ay gadaal u degeen ugu dambayntii cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tilmaamay in mujaahidiinta ka dagaalamaya soomaaliya ay wakhti dheer soo jireen wuxuuna intaasii raaciyey in dowladda federaalku ay haatan cabsi badan ka qabto dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in dowladda federaalku ay weli kasoo kici leedahay jabkii ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay ciidankeeda oo uu ka mid yahay kii cows weyne isagoo dhanka kale sheegay inay soo dhoweynayaan haddii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga adkaato dagaalka ay haatan kula jiraan marka amisom bixitaankooda halkaasay salka ku haysaa ani waxaan isleeyahay mararka qaarkood adig iyo cadowga in laysakiin dhex baxo waa fiican tahay shabaab nagamana tiro badna annaga ka tiro badan laakiin dagaalka argixgixisnimadiyaa weli laga soo nimanka in layska celi karo oo argagixisada layska celi karaa weli laga soo kicilaya haddii taas laga soo kaco waa bes marka mararka qaarkood waa fiican tahay in laysakiin dhex baxo aan iswajahno hadday goobta u haraan ahlan wasaale dowladda federaalka oo ku fashilantay dagaalka waddanka ka socda islamarkaana lagu soo jebiyey goobo badan ayaa haatan wajahaysa culeysyo badan oo gudaheeda ka jira xasan sheekh oo kol hore sheegay inuu dagaalka dhuusamareeb ka hogaaminayo ayaana haatan halkaasi isaga soo tegey wuxuuna tuugsi u aaday dowladaha ka taageera dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dhaqaalo darro baahsan ay soo wajahday dowladda federaalka
qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in mareykanka uu dambiyo dagaal ka geysanaya soomaaliya maxamed daahir cali sow ayaa soo jeedinaya qaar ka mid a indheer garadka soomaaliyeed oo la hadlayay warbaahinta al-furqaan ayaa ka hadlay duqaymihii ugu dambeeyey ee maraykanka uu ka geystay gobollada galgaduud iyo bakool kuwaas oo sababay dhimashada haween iyo carruur nabadoon cabdulaahi ansaari afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gado ayaa sheegay maraykanka markii uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab in uu bilaabay beegsashada carruurta iyo haweenka isagoo xusay xasuuqaasi iyo tacadyada dhacaya in aan la isaga haray doonin oo maalin uun lagala xisaabtami doono tacadyada iyo gabodfallada ka imaanaya dowladda maraykanka maraykan duqaymahani wuxuu ku talagalay muddo aada u fog inuu dadka muslimiinta ah beegsado duqeeyana si alla sida ugu fudud oo uu u duqayn karo markii uu maaragtayy ku guul daraystay in badan intuu riyaadada islaamka ugaarsado inuu nuurkii alla demi waayo markuu ku guul daraystay ishaacaadkii iyo dacaayadihii raqiiska ahaay oo ummadda muslimka ah laga dhex faafinahay haddee maraykanka inuu dadka marasta ah iyo guryaha iyo baabuurta shacabka carruurta inuu duqeeyo waa xarakatulmabduux meeshii u dambaysay wuxuu door biday inuu si cashwaay ah oo indhala-aan ah oo arxam darro ah oo aad arkaysid midna caracarada iyo nacaybka iyo cadaawadda ka muuqata uu qof walba garanayo in maaragta haweenka iyo carruurta loo laayo oo loo duqeeyo oo guryahooda lagu dumiyo maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo qayb ka ahaa falanqaynta looga hadlayay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey uu geystay maraykanka ayaa sheegaya in maraykanka dembiyo dagaal uu ka geystay soomaaliya islamarkaana si ula kac ah ay u dhaceen duqaymihii ka dhacay galgaduud iyo bakool waxaana duqaymaha uu ku sifeeyey mid la xiriirta in maraykanka uu ka aargudanayo askartii muqdisho looga laayay sagaashameeyadii xilligaas oo maraykankana uu dilay kumanaan dad ah oo reer muqdisho ahaa adeer maraykanku duqaymaha uu soomaaliya ka geysanayo ee xasuuqa ah dembiyada dagaal ah waxaa weeye caddayn shaksi la weydiinaahu ma u baahna soomaaliya oo dhamaa markhaati ka ah waxa uu duqaynaa oo baabi'inaa waa dad soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dal soomaaliyeed waxay ka dhasheen qabaa'ilaad soomaaliyeed waa wax sidii qoraxdu markay soo baxdo loo arko loo wada arkaayo caddaynteedu waa caddayn intaas la eg annaku waxaan tagnaa fagaarayaashii ay wax ka dhaceen waxaan tagnay goobihii wax ka dhaceen waxaan la dhalanay dadkii wax ku dhaceen waxaan ka dhalanay dadkii wax ku dhaceen markaadin cadaymihii oo dhammaystiran oo restular ah oo qoran oo sawir leh oo muuqaal leh oo qoraal leh oo digtimiintii le aan hayna adeer duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay bakool iyo galgaduud ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin soo gaaray dad rayid ah waxaana maraykanku uu dafiray kuluglaanshaha duqayntii ka dhacday galgaduud isagoo ilaa iyo hadda aanan ka hadlin duqaynta ka dhacday gobolka bakool ay ku dhinteen dad isku qoys ahaa sakada xoolaha ayay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka qaybisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas zakariya cumar ayaa inoo faahfaahinaya saka qaybintaan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad isugu jira fuqara iyo masaakiina kuwaas oo ku dhaqana degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana ka mid ah goobaha laga sameeyey saka qaybinta xoolaha nool degmooyinka kale ah degmada buqa qableh ceel calih iyo deegaanka show qaar ka mid a fuqaradii iyo masaakiintii ka faa'iidaystay saka qaybintan ay samaysay wilaayada hiiraan ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ay qaateen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin axmed cabdi cismaan anu waxaan jooga degmada buqa waxaa liisay hal geel ilaahay nimcadiis oo sakee ilaahay noo nimciyey ma darno waa heln alxamdulilah walaayada kor allah ka dhigay gaalada allah jebiyey ruuxbi allah ku rida magacaydii socoliso baa la yidhaa waxaan joogaa deegaanka show oo lagu qaybinaya maanta sika khasuusan aniga hal geel haliisii nin odayga hor soo dhaqani waa ahay al'aanana waa taaganahay dudulkii la jiida waayna waxbaa ka jiidaa ilaahay idankiis tan kale aniga sikadan ii kow ma aha sikayaal badanaa liisii weligay waa joogi jiri waana joogaa markaan iri qaatay markaan geel qaataba sikadaas waa liisiiyaa waxaana ilaahay ka baryaynaa ninkii dhoof ku yimid ay geerida dhibaysaa gaal soo duuli dhibkiisa ma nagu fududo ilaahayna ma nagu waarin doono degdegna waa nooga bixin doonaa waa habeenkiinu raaxaynu oo joogo ceel calay harakada la joogo naf geel laan qaatay khayr allaha siiyo dadkii bixina iimaanka laagiriyo ajri asraadda allaha ka siiyo xasan cabdulaahi idris waxaan joogaa deegaanka ceel cali waxaa mujaahidiinta ii siiyey shan neef oo ariga shantaa neef oo ariga oo lii siiyey waan ku qaatay deegaanka ceel cali mujaahidiinta ii siisay way ku mahadsan yihiin mahaddaas allah iskale mujaahidiinta oo sharafta leh waxaan ugu ducaynaynaa kor allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga
sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ka hadlay saka qaybinta laga sameeyey wilaayada islaamiga hiiraan iyo tirada xoolaha la qaybiyey iyo qoysaska ka faa'iidaystay waxaa wilaayada ka socda qaybintii xoolaha nool qismiga masaakiinta qaybtii sakada ay ku lahaayeen ayaa si aad u qiimo badan ugu socda wilaayada islaamiga hiiraan muxaafadaadka kala duwan waxyaabaha aan ilaahay ugu mahad celinayna ka mid tahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy aladiina in makannahum fi lardi aqaamuu asalaa wa aatow azakaah wa amaruu bilmacruufi wanahow cani ilmunkari walilaahi caaqibatu lumuur in la oogo ama la dhiibo ama la qaado sakada jahadii iska lahaydna la siiyo waxay ka mid tahay astaanta dadka muslimiinta ah waxa ay ka mid tahay waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu addoonsaday nebiyulaahi maxamedna lagu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam si guud marka qaybintii sakada ayaa socota xoolaha nool dadka masaakiinta iyo fuqarada la siinayey taqriiban laba kun shan boqol iyo siyaado neef oo geel iyo ari isugu jira ayaa hadda qaybtooda socotaa muxaafadaadka oo dhan in ku dhow toddoba boqol oo qoys baa ka faa'iidaysanaysa oo qaadan doonta insha allahu tacaala ilaahay baan noogu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala tamkiintaana siiyey wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si toos ah maalmahan uga bilowday qaybinta sakada xoolaha iyadoona maalintii shalay sakada xoolaha nool laga qaybiyey wilaayaadka baay iyo jubbooyinka kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal isugu jira fuqaro iyo masaakiin mutaystay in la siiyo sakada warkaan saakay dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqoon diyaarad milatari ayaa kusoo dhacday xarun ciidan oo ku taalla gudaha dalka ciraaq wararka ka imaaniya dalka ciraaq ayaa ku waramayeen diyaarad nuuceedu yahay helikabtar ay kusoo dhacday xarun milatari oo ku taalla koonfurta caasimada dalkaas wasaaradda difaaca ee dowladda ciraaq ayaa xaqiijisay in diyaarad helikabtar ah oo ku guda jirtay howlo tababara ay kusoo dhacday koonfurta magaalada baqhdaad waxay intaas ku dartay in diyaaradda ay soo wajahday cilad xagga farsamada ah iyadoona uu ku dhaawacmay duuliyihii kaxeynayey waxaa xusid mudan in diyaaraddan ay farsamaysay dowladda maraykanka balse si rasmi ah looma shaacin inay leedahay xukuumadda washington iyo in kale warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waynaga intaa